galmudug jiritaankiisu waa muqadas cidnana ugu dulqaadan mayno xasilooni u socodka dibudhiska iyo hanaanka loogu adeegayo bulshada galmudug inay madaxda hadda xilka haysa annaga oon kala qaadqaadin inay cidina calqalad geliso uguma dulqaadanayno waxaan ugu baaqaynaa markaas madaxda galmudug iyo cid kasta oo door ku leh khilaafka ka jira maamul goboleedka galmudug in ay si wadaniyad uturid gargaarid shacabka dhibaataysan iyo horumarka dhaqandhaqaale siyaaso iyo bulsho ee maamul gobolka galmudug in ay doorkeeda ka qaadato wax kasta oo calqaladayn ay ka fogaato golaha madax dhaqameedyada oo ah milkiilayaasha dhabta ah oo u rafaaday oo ragga maanta madaxda ka ah min qaran dowlad dhexe iyo maamul goboleedyo ayna joogin markii ay kaneecadu iyo dhibtu ku haysay dhismaheeda laba sano oo dhadhoon u fadhiyey ayaa maanta war-saxaafadeedka waxay ugu baaqayaan madaxda aanu u doorannay min madaxtooye ilaa baarlaman xubnaha baarlaman kullu in loo adeego danta guud ee aan u wakiilannay oo ah dibudhiska horumarinta daryeelka dhaqandhaqaale iyo bulsho ee bulshada ku nool gobolka maamul goboleedka galmudug oo adeegayaasha ummadda soomaaliyeed shirkaasi wuxuu ku saabsanaa muddada la soo socday khilaafka galmudug ka soo cusboonaaday galmudug wakhti badan baa naga galay in badanaa maaragtay wakhti badan iyo xoolo badan baa galay dhismaheediina wakhti badan baa laga soo maray soomaaliyana guud ahaan khilaafka waa lagu imtixaanoo waa lagu ebteleeyey waxaa galmudug hadda gaar ku ammaan khilaafku khilaafku maalinba meeluu ka dhacaa maalin dowladda federaalkuu ka socdaa maalin galmuduguu ka socdaa maalin hirshabeelluu ka socdaa maalin puntlanduu ka socdaa maalin wuxuu ka socdaa jubbaland maalin wuxuu ka socdaa koonfur galbeed waa caam khilaafka soomaaliya hareereeyey hadda marka saaka midka galmudug ayaan u fadhinaa annaga talada aan ku talinaynaay waxay tahay madaxda sare ee galmudug ammaanaad haydaan ammaana laydiin dhiibay shacabka idinkoo ka wakiila ammaanada aada haydaan haddii laysku qabto waxaan rabnaa inaan galmudug la burburin waxaan rabnaa carabka xanaftale in laga ilaaliyo waxaan rabnaa qalbiga xanaftale in laga ilaaliyo waxaan rabnaa in laysku yimaado waxaan rabnaa inaad wada hadashaan in madaxdeenna sare ay wada hasho xildhibaanada golaha fulinta madaxweynaha guddoomiyaha baarlamaanka madaxweyne ku-xigeenkiisa dhammaan waxaan madaxdeenna u sheegaynaa waxa aa haydaan waa ammaano ammaanadana ummadaan idiin dhiibatay ummaddii idiin dhiibatay waxaan rabnaa inaan lagu xadgudbin inaad horta marka hore carabka xanafta la joojisaan meel aad joogtaanba oo madaxdu aysan hadalla kulkulu isku dhiibin midda labaadna odayaashu waxay diyaar u yihiin inay gogol dhigaan inay gogoshaas idinku casuumaan inaad isku timaadaan inaad ka soo qayb gashaan danta naga dhexaydaa maadaama ay galmudug tahay galmudugna wadatashi shala aan ku dhisannay haddeerna wadatashi ay u baahan tahay inaan ka tashanaan rabnaa